وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alancaam allah subxaanahu watacaalaa cilmigiisa waasaca ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala aayadda noogu sheegi waxyaabaha qaybka la yidhaahdo ee insaanka ka maqan koonkan ku dhex maqan inuu rabbi subxaanahu watacaala cilmi u leeyahay ayuu rabbi noo sheegayaa arkayna insha allahu tacaala wa cindahu mafaatixu lgaybi wa cindahu alla agtii waxaa ah mafaatixu lgaybi waxa maqan oo haybka la yidhaahdo xubnadahooda alla agtii ayuu ahaaday ama makaatixu lgaybi waxa maqan oo gaybka ah furayaashiisa allah agtiisa ayuu ahaaday laa yaclamuhaa aybku gaybka ma oga yani mafaatixdaasi ma oga ilaa huwa allah mooye axad kale oo og ma jiro wayaclamu allah wuxuu og yahay maa fi lbari waalbaxri maa fi lbari bariga oo dhulka yaabiskaa loo jeedo qallalan oo dhulka ah wixii dhexdiisa ahaaday oo makhluuqaad ah shay walba kulligii cilmiguu u leeyahay waa og yahay waalbaxri wamaa fi lbaxri badda dhexdeeda waxa ku sugan oo makhluuqaad ahna allah waa og yahay oo cilmigu u leeyahay weeyaan markaasaa shaygii caam ahaan loo soo sheegay ayaa maaragtay yani haddana si tafsiila loo sheegaya si tafsiil ah ayuu rabbi subxaanau watacaala uu u sheegi walidaalika waxay yidhaahdaan yani waxa weye waa taksiisun bacda tacmiimi markii caam ahaan loo sheegay ila waxa weeyaan wayaclamu maa fi lbari waalbaxri wax alla wixii bariga iyo baxriga ku sugan oo dhan rabbigaa cilmi u leh baa leyi marka yani markaasaa taksiis haddana loosi samayn gooni goonidaan marka loo sheegaya wamaa tasqutu min waraqati wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo oo geedkii kama soo dhacdo ilaa yaclamuhaa ilaa haddii ay soo dhacdo yaclamuhaa allah uu ogyaho cilmigu u leeyahay walaa xabatin xabadna xabadna ma ahaanin xabada oo kaa'inatin fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaashiisa dhexdeeda ahaatayna ma jirto walaa ratbin mid qoyanna ma jiro walaa yaabisin mid qallalanna ma jiro ilaa haddii ay jiraan yacni maaragtay xabad dhulka dhexdiisa ku jirto mugdigii ugu aasay ama mid qoyan ama wax qallalan hadday jiraan fii kitaabin kitaab dhexdii kuwa ku sugan bay ahaayeen kitaabka oo mubiinin kitaabnimadiisa ay cad tahay oo looxul maxfuudka ah ayay dhexdeeda ku sugan yihiin weye marka aydan cilmiga allah subxaanahu watacaala inuu shaamil yahay shay walba kulligii wax cilmigiisa ka baxsan karaayo aynan jirin ayuu rabbi subxaanahu watacaala noo sheegaya wa cindahu mafaatixu lgaybi marka mafaatixu lgaybi laba macnoba mafaatixda culamada way ku sheegaan in la yidhaahdo khazaa'in lgayb yani khazaa'in lgayb in la yidhaahdo macnahaas way maaragtay culammadu way sheegaan weyaan wacindahu kazaain yani khazaa'in lgayb waxa maqan meesha lagu kaydiyo cilmigeeda alla agti ayuu ahaaday oo markaas yani waxaa la yidhaahdaa waa jamcu yani maftaxin baa odhanaysa maftax bifatxi lmiin markaad akriso ayaa la yidhaahdaa mafaatix oo loo jeeda alkhazaa'in ayaa loo jeeda waa jamcu maftaxin bifatxi lmiin miinkoo la kordhigo maftax la yidhaahda waa bimacna almakzan baa loo jeeda makzin meesha wax lagu makzan baa layidhahda meesha wax lagu kaydiyo allah agtiisay ahaatay wey ama almafaatix in la yidhaahdo waa jamcu misbax oo bikasri miin la akriyo miinkoo la hoos dhigo wahuwa miftaax miftaaxaa la yidhaha furaha ayaa loo jeeda markaa misbax tiraadid yani miftaax ayaa loo jeeda marka macnaheedu waxaa waay kan hore wa cindahu ay cinda allah alla agtii waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi ay khazaa'inu makhaazin lgaybi aybka meesha lagu qaydiyo iyo cilmigeeda wax maqan oo dhan alla agtiisuu ahaaday haddii macnaha labaadaan ku fasirnana wacindahu mafaatixu lgaybi yani mafaatixu lgaybi allatii yutawasalu biha ila lmakaajin furayaasha lagu gaaro khasnadaha lagu furto allah buu agtiisa ahaaday wey aydan marka waxay na tusaysaa aybka waxa la yidhaahdo waxa maqan inuu rabbi subxaanahu watacaala keliya uu maaragtay cilmigeeda leeyahay cid kale oo la wadaagtaana inaysan jirin bal allah subxaanahu watacaala uu noo sheegay mafaatixu lgaybi waxa ay yihiin qur-aankuu noogu sheegay fii suurati luqmaan ayuu rabbi ku tiriyey ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgayfa wayaclam ma fi larxaami وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أيضا المفاتح الغيب إن يلاهده نبي الله محمد بن الله عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وإمام مسلم وغيرهما في قوة أولين أيام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عمر qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nebigaa wuxuu yidhi mafaatixu lgaybi khamsun laa yaclamuha ila allah mafaatixu lgayb waxa la yidhaahdo waa shan shay oo cid garanaysaa aynan jirin allah mooye subxaanahu watacaala markaasuu uma qara'a rasuulu llahi sal allahu alay wasalam haadihi laaya aayadda fi suurati luqmaan ku jirto ayuu akriyey ina allaha cindahu cilmu saaca allah baa saacadda qiyaamo waqtigay dhexayso kelihii karamay malaa'igta ilaahay iyo rususha rabbi uu soo diray ambiyadiisa qof la ogeysiiye ma jiro fa cindahu cilmu saaca wa yunazilu lgayfa yani waqti nuzuul lgayfna allah baa garanaya roobka markuu soo degayo ilaah baa yaqaano subxaana watacaala cid la wadaagtaahi ma jiro wa yunazilu lgayfa sidaa soo dejiyo cid kale oo geybkaas shaqo kulaba ma jirto weyaan markaasuu rabbi subxaana watacaala yidhi wayaclamu maa fi larxaam xaloosha maaragtay miinka raxiyada awlaada ku jirta makhluuqaadka ilaahay ku dhex abuurana rabbi baa garanaya subxaana watacaala oo cilmi ula weya wamaa tadrii nafsun maadaa taktubu hada nafsana ma oga waxay beri la kulmi doonto intanaa makhluuqaadka oo dhan waa ka jaahil nahay waxaan bari la kulmi doono nin cid garanaysa lama arko weeyaan wamaa tadrii nafsun yani biayi ardin tamuut meel alle meelaan ku dhiman doonana war uma hayno intaba ilaahay baa subxaana watacaala hayb ahaan u og weeyaan saa garanaya allah subxaana watacaala marka waxay dadka yidhaahdaan maalan wamaa yani maarata markuu rabbi leeyahay wayaclamu maa fi larxaam raximka waxa ku jiro ayuu rabbi ogyahay see qayb loogu tilmaami kara ilmihii ayagoo raximka ku jira qalab la saaraa markaasaa la ogaadaa inuu wiil yahay inuu gabar yahay lakala ogaan karaa bay leeyihi marka see qayb u noqonaya taa waxa weeyaan jawaabta culummada ay ka bixiyaan qaybku wuu ka baxay markaas marba haddii malaga loo soo diro ee malagaas maaragtay boqol iyo labaatan maalmood markuu joogo sida nabiyullaahi maxamed uu noo sheegay yani afartan casho iyo afartan casho iyo afartan casho boqol iyo labaatanka maalmood markii la gaaro baa malag loo soo dira malagana haddii la ogeysiiyey qaybnimadii waa ka baxay marka ciddii rabta ha ogaato qalabkaa rasasho ugu waaday kuu taalla laakiin inta ka horeyso wax insaana ogaan karo waxa uu yahay maaragta calaqadan waxa ay tahay nusfadan waxa ay tahay xataa hilibkaa hoo la sameeyey waxa uu yahay ma rag baa ma dumar baa ilaahay baa ku shaqala subxaana watacaala oo garanayo weyaan marka qaybka ilaahay baa subxaana watacaala iska leh weyaan mar hadduu qaybku leeyahayna cid makhluuqaadka uu taalacsiiyey ama tusay lama arko ilaa waxyi qofkuu ku tusan mooye dadka aclamu khalqi illaahi waxaa la yidhaahdaa allah dadka ugu aqoonshaha badan addoommada uu rabbi abuuray waa rususha iyo malaa'igta ilaahay rususha iyo ambiyada iyo malaa'igta ilaahay dadka rabbi ugu aqoonshaha badan wey ayaguna ma ogaan karaan waxyaalaha qaybka ilaa ilaahay wuxuu tusan weeye rabbi wuxuu waxii ku tuso inbay ku ogaan karaan wax kale kuma ogaan karaan sida rabbi uu leeyahay wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algaybi walaakina allaha yajtabi min rusulihi man yasha liyudlicakum cala algaybi ma ahan allah mid idin taalacsiiyo qaybkeeda ma tusayo laakiin allah wuxuu leeyahay yajtabi min rusulihi man yasha qofkuu doonto qofkuu doonabuu rususha ka doortaa markaas wuxuu doono ogeysiiyaa weya waa kan allah uu leeyahay caalim lgaybi falaa yunziru calaa gayrihi axada ila man irtadaa min rasuuli dadkaas allah uu ka raadi noqdo rusushiisa ah inbuu wuxuu tuso ayay ogaanayaan cid kale oo ogaan kartaahay ma jirto weya walidaalika xadiid imaam muslim fii saxiixihi ku uu ku warinaayo bisanadihi can caaishata radi allahu canhaa caaishana uu maaragtay imaam muslim uu ka soo saaray waxay dhihi jirtay caaisha radi allahu canha man zacma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yukhbiru bima yakunu fii qadin faqad acdama cala allahi kulya bay dhihi jirtay yacni qofka yidhaahdo nabiyullaahi maxamed baa wuxuu garanayaa berrisa waxa ku sugan tahay wax berri maaragtay yani maaragtay uu qofku noqon doono warkeeda berri khabarkeeda ogyahay qofka yidhaahda allah buu ku been abuurtay weliba been aad u weyn ayuu ku been abuurtay markaasu waxay tihi wallahu yaquulu allah oo leh kun laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah marka wax berri aad la kulmi doonto waa shay qaybay allahna wuxuu yihi qaybka cid og ma jirto allah mooye kun laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan ha kala qaadin wixii alla ka soo haray qaybku shaqo kuma laha allah keliya ayaa shayga qaybkaa garanayo wa cindahu alla ismi waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi waxa maqan ogaanshahooda yani khasnadahooda ama furayaashooda ayaa agtiisa ahaaday laa yaclamuhaa ma oga axadun ma oga ila ilaa hu allah mooye qof kale oo garanaya cilmi uleh ma jiro allah unbaa og weya wayaclamu allah wuxuu og yahay maa fi lbari waalbaxri badda iyo bariga albari waalbaxru baa layidhaha badda waa dhulkaas biyaha leh barigana waa dhulka yaabiskaha qalalan weya marka waxa ku dhex sugan yani allah baa garanaya subxaana watacaala cid kale oo cilmi u leh ma jiro waxa ku sugan makhluuqaad ah xayawaanaad ah dhagxaan ah waxay doontoba ha noqoto macaadina ilaahay baa garanayo weya marka rabbi wax ka qarsoon lama arko wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqati caleen ma dhacdo oo geedkeedi kama dhacdo yacni min waraqi shajac geedka caleenkiisa ma dhacdo oo geedkii kama soo dhacdo ilaa hadday soo dhacdo yaclamuhaa allah wuu ogyaho cilmiguu uleeyahay jeed kasta oo dhulka bariga ka baxo ama badda gudaheeda jeedaha ka baxbaxaayo caleen ka dhacdaa ma jirto ilaa ilaahay cilmigu u leeyahay subxaana watacaala waa ogyahu ka warqabaa wey marka waa sii aan soo sheegnay waxa weeye waa takhsiisun bacda tacmiim waxay ka mid yihiin yani maaragtay waraqatu shajir waxay ka mid tahay maa fi lbari walbaxri inay ka mid tahay weyaan marka saasaa marka khaas ahaan loogu sheegaya walaa xabatin xabad ma jirto yani xabado kaa'inatin fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaashiisa dhexdeeda ahaaday xabadda waxaa loo jeedaa yani alxab almacruuf shaygan la yaqaan ama xabad geleya ha noqoto oo dhulka lagu aaso la qariyo ama masaje ha noqoto wixii dhulkan xabad dhulka lagu lagu qariyo dulumaat alardina waxaa loo jeeda marka la beerayo in dhulka la geliyo hoos la dhigo ila waa mugdibaad gelinaysa waa aasaysaa xabadaas halkaa aad ku qarisayna ma jirto oo fii dulumaati alardi ku sugan yani markaa la abuurayo baa loo jeeda mugdiyaasha ardada mugdiyaasheeda dhexdeeda ku sugan walaa rabbin mid qoyan yani ma jiro asagan yani waxa weeyaan shay kasta oo qoyaanba leh oo qoyan walaa yaarisin iyo mid qallalan intaba ma jiraan ilaa hadday jiraan yani shay qalaynkiisa oo muuqdo qoyaankiisa ay muuqataan mid wax ila wax ashyaadi wax qoyan iyo wax qallalan buu uqaybsana mana jiraba ilaa hadday jiraan fii kitaabin mubiin kitaab kitaabnimadiisu ay cad tahay ayay dhexdiisa ku sugan yihiin kitaabkaasna waa allowxu maxfuudu ayaa la yidhaahdaa waa saas weeyaan marka aayaddani waxaa la yidhahdaa waxay ka mid tahay min acdami alaayaati tafsiilan licilmi illaahi subxaana watacaala cilmiga ilaahay oo shaamilka oo qeybka kulmiyo aayaadka sida tafsiilka u sheego aayadda ugu weyn weeye oo ka hadasho weeye وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الله الذي أليه يوي يتوفاكم إذنك إذن أفرده إذن هرجسيه بالليل أدينك إذن هرجسيه ويعلم ما شيء جرحتم آت تقبتان بالنهار مارنتم في آت تقبتان وتقيتتان الله علمه أوله ويه uma markaa kabacdina markuu idin burbusiiye habeenkii yabcakukum wuu idinsoo noolayni fiihi ay fi nahaari maalinta dhexdeeda buu idinsoo noolayniyo hurdadii buu idinka soo kicinayaa wey maxaa laidiin soo kicinayaa hurdadii laidinkaga soo saaro oon idinkugu jirin liyuqdaa in la dhammaystiro ajalun muddo oo musamman la magacaabo inta cumrigaada ka hartay in lagu dhamaystiro darteed ayaa hurdada lagaaga soo saaraya uma markaa kabacdi oo ilaahay ou ku oodsado yani waxa weeye marjicukum ay rujuucukum noqodkiinuna ilayhi ila allah allah buu ahaaday rabbi baa idiin celiyo subxaana wa tacaala waad dhimanaysaan markaad dhimataan oo dishiina ay dhammaato waa laydin allah baa laydiin celinayaa uma markii rabbi qiyaamo laydiin geeyo muxsharki aad tagtaana yunabicukum oo idiin warramay allah subxaana watacaala bimaa shay buu idiin warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii aad samayn jirteen ood adduunka soo shaqaysateen khayr iyo sharba jazadeedii baa laydin siini waa laydin abaalmarin baa loo jeedaa wey wahuwa aladii yatawafaakum billayli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar tawafigaan oo allah halkan uu ku sheegay waxaa la yidhaahdaa waa altawafii alasqar ayay culammadu yidhaaheen atawafii altawafi alasqar dhimashada yar baa loo jeeda dhimashada yar ayaa loo jeeda oo ah hurdadii loo jeeda waa hurdadaa loo jeeda wa huwa allah alladii allihii wey yatawafaakum yani ay yuniimukum idin hurdisiiyo weeyaan yuniimukum waa idin hurdisiiyaa billayli ay fi leyli habeenka dhexdii ayuu idin hurdisiinaya allah marka yani qofka markii habeenkii la gaaro oo qofka uu hurdo yani qofkaa qof dhintay oo kale buu la mid yahay yani hurdada lafteeda waxay leeyihiin waa mawtkii dhimashadii runta ahayd shay laga soo qaaday wax yaroo qayb yaroo laga soo qaaday sidaa darteed ka waktiga halkan waxaa loo jeedaa yani kii dhimashadii oo maarata qofka uu dhimanayo maahe hurdadii baa loo jeedaa waanu soo marnay atawakii in lagu magacaabo annaw in atawaki lagu magacaabo waan soo marnay fi suurati aali cimraan aan kusoo marnay id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya halkaas ayaan kusoo marnay wey waanan arki doonaa allah subxaanahu watacaala oo ku tilmaamayo yani maaragtay tawakigaasi atawaki asfar isaga oo tilmaamayo yani oo hurdada ku tilmaamayana waan arki doona insha allahu tacaala meesha allah subxaanahu watacaala uu leeyahy fi suurati zumar allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha taa waa dhimashadii caadiga ahayd allah qofka nafta markay dhimanayso wuu oorsanaayo waa jilaa weeyaan walatii lam tamut nafta aanan dhimaninna wuxuu allah leeyahay fii manaamiha hurdadooda ku oorsadaa yatawafa fii manaamiha hurdadooda buu ku oorsadaa markaasu wuxuu leeyahay markii la oorsado uu seexdaa fayumsiku latii qadaa calayha almowt kii ilaahay uu u qadaray markii la hurdisay inaysan hurdada ka soo bixin mowtkaa lagu xukmiyaayo halkaasu ku dhintaa waa carar kii kalena wayursilu lkufra ilaa ajalin musama dadka hurdada laga soo kiciyo muddadiisu baa la gaarsiinayaa wey ilaa muddo kale loo magacaabo ilaa waqtigiisa ou gaaro waa hurdiga uu ka soo kici yaani hurdada lafteeda waa lagu dhintaa sidaa isu seexdaan ay seexdaan aanan soo kicin khalaas ku tago wey hurdada ku taga marka aayaddaas tawakiga inuu yahay laba macno inuu leeyahay tawakii dhimasho oo kii dhimashadii rasmiga ahayd oo weyneed iyo tawakil asqar in la yidhaahdo hurdo yar hurdada in tawakil lagu magacaabo ayaa aayadda fi suurati zumar ku jirtana allah uu noo sheego weeye wahuwa allah alladii allihii weye yatawafaakum idin hurdisiinaayo bileyli ay fi leyli habeenka dhexdii idin hurdisiinayo wayaclamu allah wuxuu og yahay maa jaraxtum wixii aada kasbataan bilnahaari ay filnahaari maalinka dhexdiisa wixii aada kasbataan acmaasha aada samaysaan hadday khayr tahay iyo haddii ay shar tahay labadaba rabbi subxaanau watacaala waa og yahay oo wuu ka warqabaa weeye wayaclamu maa jaraxtum bilnahaar maalinkiina markii inuu qofku shaqaysto uu camal falo oo maaragtay yani saasoo kale oo khayr iyo sharba uu la iman karo rabbi subxaanau watacaala waa uu noo sheegay weeyaan marka cilmigiisu allahaas wey markaad yani habeenkii hurdaysaanna cilmigii idin leh markaad maalintii aada camal qabanaysaanna cilmigii idin laho idinka warqabo weeye allah subxaana watacaala sida rabbi subxaana watacaala oo ku leeyahay fii suurati aracdi sawaaء minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin bileyli wasaaribun binnahaar allah waa iskugu mid wey kan habeenkii ku jiro kan maalinka ku jiro midka qowlka saraysta midka la jahraa kulli allah subxaana watacaala waa iskugu mid weeye uma intaa dabadeed yabcaqukum allah wuu idin soo saari fiihi ay fi nahaari maalinka dhexdiisa ayuu idin soo saari macnaheedu waxaa loo jeedaa ay yuuqidukum fi nahaari maalinkiibuu idin hurdada idinka kicinaya habeenkii baad seexateen subaxii baa laydinsoo noolay ood hurdadii ka soo kacaysaan marka yani damiirka oo fiihi ku jiraahi in fi nahaari loo celiyo mufasiriintii salafka ayaa ku fasirto sida mujaahid iyo fataada iyo sudiyi aimadaas ayaa ku fasirayaan weya marka allah wuu idinsoo nooleeya maalintii baa idinsoo nooleyn maxaa laydinkugu soo nooleyn sina masaalixdiina diiniga iyo dunyawiga aada qabsataan darteed baa laidiin nooleynaya wey liyuqdaa ajalun musamaa liyuqdaa waxaa loo soo nooleeye hurdada looga soo kacshay liyuqdaa in la dhammaystiro oo la kaamil yeelo ajalun yani muddo oo musama la magacaabay in qofka loo dhammaystiro yani adishin in laydiin dhameeyo w qof walba kulligii in miqdaarkii iyo miqdaaru xayaatihii in loo dhammaystiro ilalmamaati oo dhimashada uu ka gaaray marka halka waxaa loo jeeda waa istifaau lcumri baa layidhaha hurdadii baad idinka soo kacshay ilaa cumrigiina aad dhamaysataan marka cumrigiina dhamaysataanna waa laydin oobsan markii laydin oobsado waa dhimanaysaan qubuurta ku jiri maysaana waa laydinka soo saari haddana uma yabcaukum uma intaa dabadeed marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu ilayhi ila allah ilaah baa laidin soo celin subxaana watacaala allah baad usoo noqonaysaan waxaad ugu soo laabanaysaa maalinka qiyaamaha ah waxaa loo jeedaa yani maaragtay uma ilayhi marjicukum waxaa loo jeedaa albacu bacda almowti markii la dhinto dabadeed dadka in lasoo saarayo si marka dadkii loo abaalmariyo weeyaan qof walbaaba sigihiisa la siiyo uma markii laidin soo saaro yunabiukum alla wuu idiin waramayaa bimaa shay buu idiin warramay kuntum tacmaluuna kuwa sameeye aad ahayde yacni hadda annada in badan waan soo marnay waxaa loo jeeda almujaazaat abaalmarin ayaa loo jeeda annabau almujaazaat yacni allah wuu idin abaalmarinayaa oo qofka muxsinka ahee wanaagga sameeyey ixsaankiisa buu rabbi ka abaalmarinaya qofka musiica ahee xumida sameeyana isaa'adiisii xumidiisii ayuu rabbi ka abaalmarin weeyaan wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wayursilu calaykum xaqaba wahuwa allah alqaahiru allihii haaliga weyn oo maaragta kahro addoommadiisa fowqa cibaadihi addoommadiisa dushooda ayuu ahaaday waa ka sarreeya allah subxaanahu watacaala wayursilu allah wuu diraa calaykum dushiina ayuu wuxuu ku soo diraa haddaad tihiin yani dadkii mukallafiinka ahaa xafadatan malaa'ig xafado ah ayuu rabbi soo diraa subxaana watacaala malaa'igtaasuu rabbi soo diraa xataa idaa jaaa axadahum xataa idaa jaaa axadakum almowtu ilaa uu xataa idaa jaaa intuu ka yimaado axadakum midkiin almowtu geeridii ay uga timaaday dhimashadii ilaa mowtka uga yimaado ayay yani maaragtay malaa'igtaas ayuu rabbi idiin soo diraa xataa idaa jaaa axadakum almowtu midkiin hadduu mowtkii geerida u yimaadana tawafadhu waxaa oobsanayso rusulunaa rususheenna oobsanayso rususheenna dilayso waa mowtkii baa loo jeeda malakulmowtkii weeyaan wahum rusushiina oo malaa'igtii ah laa yufarituuna ma gabobfalaan oo kama gaabiyana tafsiir iyo kagaabin lama yimaadaan macnaha yani amarkii la siiyey siday ahaabay u fulinayaan weeyaan wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi alqaahir yani hadda waxaa loo jeedaa alladii qahara kula shayin waqadaca lijalaalihi wacadamatihi wakibriyaa'ihi kulu shayin sida ibn kaiir raximah llah uu ku fasirayo saasuu leeyahay huwa allah wahuwa allah alqaahiru allihii qaaliba wey qudradiisuu qaalib leeyahay addoommadiisuu qahraa oo wax alla wuxuu doono ayuu mariyaa cid qahrigiisu ka hor imaan kartana lama arko waxuu rabbi doona lagu fulayo adoon lagaala tashan buu ku abuuray adoon lagula tashano raalli ahoo lagu dhihin baa lagu dili cudur baa lagu wurriday yani maaragtay murug iyo wax lamidahaa lagula kulmiyey imtixaanaad baad la kulmiyey yani saas wax alla wuxuu doonada kugu fulay marka waa qaahir wahuwa alqaahiru allah waa allah kasbin badan oo maaragta qaalib ah addoommadiisu ka qaalib ah fawqa cibaadihi addoommadiisana yani dushooda ahaaday weeyaan wuu ka sarreeya allah subxaana watacaala addoommadiisa waa uu ka sarreeyaaye khalqigiisa kuma dhex jiro weya waxaa weeye almustacli fawqa cibaadihi addoommadiisuu ka sarreeyaa oo ka maaragtay addoommadiisa dushoodu ahaaday yudabbiru amrahum bimaa yuriidu arrinkoodu maamulaa wax alla wuxuu doono ayuuna ku maamulayaa weya ayadan waan soo marnay iyo suuradeena dhexdeeda ayadan oo kale baan ku soo marnay wahuwa alqaafiru fawqa cibaadihi wahuwa alxakiimu alkhabiir ayadaas waan soo marnay weya wayursilu calaykum xafada wayursilu allah wuu diraya calaykum dushiina wuxuu ku diri xafadatan yacni malaa'ig xafada ah oo idin xifdiso ayuu rabbi subxaana watacaala dushiina ku dira malaa'igta xafadada marka waxa ay xifdinayaan ayadan looma sheegin maxay xafado ka yihin maxay ilaalinayaan waxay ilaalinayaan waa maxay laba macnoba culammadu way ku sheegeen waxay leeyihiin macnaha koowaad waa xafado oo waxay xifdiyaan yaxfaduuna badana alinsaani min alaafaat insaanka jidhkiisa ayay waxay ka dhowraan afaadka iyo masaa'ibkay ka ilaaliyaan way ka dhowraan oo waa ka xifdiyaan wix ilaahay ku qadaray in laga xifdiyo ayay ka xifdinayaan wy wixii malaa'igta la amray in laga xifdiyo wuu rabbi ka xifdiya bani aadamku waad aragta waad hadda maanta haddaad dambigaad ka seexato waad xifdisan tahay ilahay baa ku xifdina afkaaga waa waa iska quurinaya afkiibuu kala hayaa wax galaayo malaha ood ujeedid hadda dhulka iska jiirto quraanyada iyo maaragtay bahallada iyo wax walba isku geli karaan afkaas hadda baa kuu xifdina bani aadamka inta intu hurdo afka isku qabato hurdaysaa waa yartaan maleyn haday jiraan osan keliya ka neefsanayso marka qofka afkaasoo kale haya rabbi baa xifdina masaaib iyo jidad buu iska maraaya ilaahay baa xifdinaya subxaana watacaala marka qof walbaaba wuxuu leeyahay malaa'ig xifdiso oo rabbi uu u soo diray ayaa jirta sida rabbiga subxaana watacaala fi suurati racdi uu noogu sheegay rabbi leeyahay subxaana watacaala lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah malaa'ig la xirbiso ayuu leeyahay hortiisa iyo gadaashiisa ah malaa'ig qofka bani aadamka ilaahay uu la xiriiriyey oo qariin u ah ee ka horeeyey hortiisa iyo gadaashiisa ah oo amarka ilaahay wixii rabbi in laga xifdiyo oo u gartay ka xifdinay ayaa ku sugan macnahaas culammadu way ku sheegaan wey macnaha labaad waxay leeyihiin malaa'igta xaqadada ihi waxaa loo jeedaa waxay xifdinayaan acmaalka bani aadamka u sameeya camalkaad qabanayso ayay xifdinayaan yaxfaduuna jamiica acmaali insaani min khayrin wa sharin camalka bani aadamku sameeyo ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdee malaa'igtan way xifdisaa inay sidaa tahayna qur-aanka aayaad macnahaas u maaragtay shaahid u aho markhaati u ah allah uu noo sheego qur-aanku noogu sheegay fi suurati intifaar yani rabbi baa noogu sheegay subxaana watacaala wuxuu leeyahy allah waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'ig xaqadaadaa jirto oo idinka idin xifdinayso oo qorayso wax oo wan wanaagsan yaclamuuna maa tafcaluun waxaa samaynaysaan la garanayo oo cilmi ule wey waxaa lamida yani maaragtay aayadda fi suurati kaaf ku jirtoo kale id yatalaqa almutalaqiyaan can ilyamiini wa can ishimaali qaciidun maa yalqidu min qawlin ilaa ladayka raqiibun catiid labadaa malag ayaa la socoto oo mid walba raqiib yahay catiidna yahay oo wax alle waxaad ku hadasho khayr iyo sharba kuu qorayo weyaan wax alle wixii aad sanayso kuu qorayo marka labada macnoba waa laba macnoo wanaagsan oo labadaba qur-aanka uu shaahid u yaho markhaasi u yahay ayay tusinaysaa wy xataa idaa jaaa axadakum xataa idaa jaaa haddii uu yimaado axadakum midkiin hadday u yimaado almowtu dhimashada ay u timaado marka xataadan waxaa la yidhaahdaa laba macnoba way ixtimaataa yani xataada oo maaragtay inay tahay irsaal rusul waxa loo soo diray ay raaye xataada u tahay xataa waa raaye in laga dhigo la yidhaahda wayursilu calaykum xaqadatan buu ilaah idiin soo diraa irsaalkaas oo soo diristaabay raaye u tahay xataa idaa jaa axadakum almowt ilaa midkiin ay geerida uga timaado ayay ilaalinayaan oo malaa'igtaas way ilaalinaysaa macnahaas waa macno wanaagsan oo lagu fasiro ee ixtimaaka xataa lagu ilaaliyahay oo yursilada xaggeeda la raaciyo ama inaan nidhaahno xagtaada waa kii ibtidaa'iyada ahayd allatii taqacu bacdaha aljumal xagtaada ibtidaa'iyada ahayd jumlooyinka gadaasheedu ay dhacaan oo kale in la yidhaahdo oo marka aanu sudaysanno xataa idaa jaaa markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geerida uu timaado yani min calaamaati lmowti mark markuu yimaado mowtka hadda waxaa loo jeedaa waa calaamaatuhu wa amaaraatuhu calaamaadka mowtka lagu garanayo ayaa loo jeeda markay malaa'igtii u timaado liqabdi arwaaxi ruuxda inay qaado darteed ay u timaado tawafadku waxaa oobsanayso yani axadkii rusulna rususheenna oobsanayso rususheenni oo malaa'igtii ah ayaa jirayso mowtkii sabab ugu noqonayso oo ayaga malakulmowtkii yani rususha hadda la jamciyey waxay leeyihiin waa almalakulmowtu malakulmowtu waa acwaanuhu baa layidhahda malagaas iyo malaa'igta la shaqaynayso ee nafta bani aadamka ka qaadayso baa loo jeedaa weeyaan marka tawafatu waxaa oobsato rasuulgaa rususheena baa ursanayso wahum rusushii malaa'igtiina laa yufarituuna yani laa yufarituuna laba macnada mufasiriintu way ku sheegaan wahum laa yufarituuna yani laa yufasiruun ma kabasbala yani waxaa loo jeeda waktigii lagu talagalay marka allah uu u qadaray inay go'do oo la dilaahi kamana hormaraan kamana dabamaraan laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastakiruun laa yufarituun tacsiir lama yimaadaan oo ma dibdhacaan oo tafsiir ma sameeyaan mana kasoo hormaraan w yani hal saacad oo cumrigiisa daqiiqad ama second aniya wax la yidhaahda oo cumrigiisa aan kamid ahayn uguma daraan cumrigiisa yani bilicsi oo cumrigiisa kamid ahaana kama nusqaamiya waktigii loogu talagalay oo allah uu u qadaray subxaanau watacaala ayay maaragta oogsadaan weeyaan marka macnahaas waa la yidhaahdaa laa yufarisuunada waa lagu sheegaa macno labaad ay culammadu ku sheegaan waxay leeyihiin laa yufarituuna fii xifdi ruuxi mutawafaa qofka la dilay oo la oogsaday oo dhintay ruuxdiisa ilaalinteeda la ilaaliyaa kuma dabadfalaan tafriid kuma sameeyaan yani kama gaabiyaan weyaan bal yaxfaduunahaa wayunaziluunahaa xaytu shaa allahu caza wajal way xifdiyaan meeshii rabbi in la dhigo oo ugu talagalayna waa ay dhigaan weyaan halkaasay dhigaya oo waxay leeyihiin sida ibnu kaiir oo kale raximah llah uu leeyahay in kaana min alabraari fa fii cilliyiin وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك الوليد يعني وحو ليه ويحب لي الملائكة الروح بمرك القادات روح لا ابنتي ولا حبليا كما جبت فلانا تفسير كما سميه حبيب أي روح لأن الروح مؤمنة بأي عين أو أبرار تذكر باريات أي كم ذاين تفي عليين تجلي كم ذنقونا إن كتاب الأبرار التي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إلى إليه حديث الجار تدعي فاجرين تحمد عوكل لحانا ماشي فاجرين في قدرة كلا إن كتاب التجار التي في الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرقوم يعرفات رب الويل يوم إذن المكبين مركا قلوا البار ماشي لي إني جيان تفريطكم الصنية وهم لا يفرطون لا أي مارتين إليه marka tawasadhu rusulunaa rususheenna oobsato waa qira'atu jumhuur tawasadhu rusulunaa quraada jumhuur jumhuur quraa sidaasay akriyaan xamse keligiiba wuxuu akriyaa xataa idaa jaa axadahum lmawtu tawafaahu rusulunaa buu akriyaa xamse keligiiba akriya tawafaahu waxa oobsanayo rusulunaaba oobsanayso ayuu leeyahay marka tawafigaan hadda dambe oo la sheegayaayo waa kii ahayd waxaa la yidhaahdaa yani midii ahayd tawfiyadii oo ah markaas tiraa taquulu istawfaytu ruuxahu ruuxdiisii baan dhamaystiray waa dhamaystira wey marka malaa'igta inay oogsato malakulmowt iyo awaankiisa loo jeedo fii suurati sajdo rabbi noogu sheegay qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum malakulmowtkii idiin wakiishay baa idin dilayay baa laleeyahay ثم ردوا إلى الله مولاهم بالحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين ثم إسهى جبل المركي للجلو وقفت عود فهم رأيت أي أوفتان ردوا بكي وان عليا إلى الله الله بلو علم عليه مولاهم موله ليها مولاهم موله لي موله الحق ee xaqa ahaayo mawladnimadiisa ay saabidka ahayd inuu macbuud yahay ay sugnayd allahaas ayaa dadka loo celinaya si uu dadka u abaalmariyo qof walbaaba wix uu mutaysta uu siiyo alaa hooyaay lahu alla ayuu u sugnaada alxukmu xukumka allah baa iskale weya sida adduunka xukumka ugu leeyahay oo aakhare marka la tagana xukumka u leeyahay wahuwa allahna asracu alxaakimiin intuu xisaabitaa وخلق خلائقها يعني مثل أبو حسابه دقدق بنا ويا الله سبحانه وتعالى خلق جيسا وحكم السؤولين يلا ما أرسوه تسحلا أيوه ودقدق أيوه حسابين ثم ردوا إلى الله يعني وحي صعب سمسا ثم ذاك ردوا له uma xabka xabkina la keenay waxaa lagu cadfaya tawafadku rusulunaa daas ka cadkeena marka xataa idaa jaa axadahum lmowtu tawafadku rusuluna rususheena oofsanayso uma ruduu ila allah allah baa loo celinayaa markay yani maaragta dhintaan dabadeed oo xayaatada barzakiga ay soo qaataan wix allo wixii xayaatada ila markuu qofku dhinto wuxuu gelayaa nolol kaleeto oo midaan ka duwan oo barzak la yidhaahdo qabriga intuu ku jiro khayr iyo sharba waxay leedahayna wuu soo arki markaas kabacdi iyo xayaata barzakiya laga noolayn oo xasrigii iyo qiyaamihii la keenayaa weya rudduu ila allahi allah baa loo celini markaasuu addoommadiisii kala saari mawlaakum mawlahoodii ahaa mawlihii alxaqi ee xaqa ahaa weya marka mawlaakum alxaqi alxaqidaani waxa waa sifatu lilahi fii maxalli jarri waa la hoos dhigaya wey waa majruur wey maaragtay waana sifa waxay u tahay yani maaragtay allah daasa ka sifaynaya allihii alxaqi xaqa ahaa mawlahaas ayaa loo celinaya yani almawla waxaa loo jeeda waa macbuudkoodii allah oo maaragtay ah mawlihii arrinkooda kawalinayay oo maamulkooda iskala ah ayaa loo celinaya wey allihii xaqa ahaayoo ilaahnimadiisu ay xaqa ahayd alaa hooyee lahu allah baa iska leh oo u sugnaaday alxukmu alxukmu waalqadaau waxdahu laa shariika lah isaga iskale kownkan sow doonabuu qalbigiisa u maamulaa laa xukma fi hada alkowni min gayr illahi subxaana watacaala cid allah aan ahayna koonkaan xugun ku lahay ma jirto allah baa iskale weeye adduun iyo aakharo xukunkiisaa fulaya weeye wahuwa allah asracu alxaasiliina yacni xisaabkiisu miduu deg deg badan yaha weeyo uma baahna allah inuu u fakaro allah subxaana watacaala uma baahna tadabbur iyo fiirfiirin uma baahna maaragtay aalad wax lagu xisaabay inuu soo qaato iyo camdiyadin iyo gacmo inuu saa u laalaabo iyo iyo wax wax lagu xisaabay inuu keensado uma baahna wey waa ka deeqsooma allah subxaana watacaala marka wahuwa asracu alxaasiliin yani intuu xisaabiso xisaabkiisu miduu deg deg badan yahay weeyaan قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل وحكر له محمد من كما أحد كيبا ينجيكم إذن بدادين من ظلمات البر بنانك وطنك أهمدياتي يعني شدائدي لباتوينتي والبحر ومن ظلمات البحر بدا معرفة شدائد كيدي بلاتوين كيدي لا إذن شيء إلى رجل تدعونه حال كونكم تدعونه إذنكو الله بري سبحانه وتعالى مركز لا تضع إذن كل عضو أي ظلمات البر والبحر إذن قصصه تضرعا تدعونه إذنكو الله بري تضرعا في جهر أبريه في عبدان أبريه ood isku maskiinisaan oo isdullaysaan oo maaragtay tadarrucaa muujisaan wa kushiyatan qarsoodi aad u baryeysaan si sira aad u baryeysaan maxaad odhanaysaa yani xaala kownikum qaa'iliin ama qaa'iliin idinkoo odhanayo lain anjaanaa allah hadduuna badbaadiyo min haadihi musiibadan iyo shidadan hadduu naga badbaadiyo ee hadda nagu dhacday lanakuunanna waxaan ahaanayna min ashaakiriina dadka shukriyo oo rabbigooda u shukriyo oo maaragtay tawxiidka la yimaado oo camalkooda iyo niyadooda iyo maaragtay qowlkoodaba ka shukriyo ayaan noqonaynaaba sira ay odhanayaan weyaan qul waxaa tiraa marka nabiyullaahi maxamed allahu allah baa yaa idin badbaadinay markii la yidhi jawaabtu waa kan allahu allah baa yunajiikum idin badbaadinay minhaa shadaa'idkaas shidadaas min dulumaati albari walbacri allah baa idinka badbaadinaya wa min kulli karbin kurbad kasta kulligeed iyo murug kasta kulligeedna allah baa idinka badbaadinaya wey uma markuu idinka badbaadiye dabadeed yani maaragtay shidadii idinku dhacday iyo shidad kasta idinsoo markuu idinka badbaadiyo antum idinku tushrikuuna waa shariig yeelaysaan markiiba rabbigiina markii sidaasada ladinka qaadaa baad rabbi maaragtay shirka ula imaanaysaan makhluuqiisaad la wadaajinaysaan wey allah subxaana watacaala aayadahan wuxuu noogu sheegi axadka keliya oo durka iyo nafciga milkiyey inuu allah yahay allah baa baari ah allaha naafica isagaa wax qaro isagaana wax digo axad isaga ka soo haray laa yamliku dura wanafca qof isaga ka soo haray dur iyo nafci laa yamliku ayrahu ayr allahi subxaana watacaala qof ilaahay ka soo haray oo dur iyo nafciba dadka u milkin karaayo lama arko ma jirto wey marka mar hadday sidaa tahay aalihadiini aada caabudaysa ilaahay sukadiisa shadaa'idka markuu idinku dhacaayo waad ogtihiin inay waxba idiin tarayni maxaa yeelay markii shidada maarata mushrikiinta ay ku dhacdaan asnaamtooda iyo waxay aalihadooda ay caabudi jireen ma aynan baryi jirin oo ka tegi jirin allah keliya baryi jirin sida aan soo marnayba allah keliya cibaadada u kalifi jireen markaasuu rabbi leeyahay wariyuuniha axadka idin badbaadiyo waad ogtihiin waa allah axad kala badbaadiye ma jiro allah baa idin badbaadiye shida kasta idinka badbaadiye shirkigaan aada wataan joojiye saasaa loo jeeda qul waxaa tiraa nabiyullaahi maxamedow man axadkeebaa yunajiikum idin badbaadinayo min dulumaati albari iyo walbaxri marka dulumaati albari walbaxri hadda waxaa loo jeedaa yani shadaa'iduhumaabaa loo jeeda shidooyinkooda shadaa'iduhumaabaa loo jeedaa wey oo barigo kale waxaa ka mida shidadiisa waxaa ka mida hataa dhulka ku safarta cadowbaad ka baqay cadowbaad la kulmi dugaag baad ka baqaysaayo maaragtay inuu ku cuno baad ka cabsani wadada inaad ka dhintadaad maaragtay oo daxgoy dhul aan maarata daxgoya iska jeerto iska jiirto oo ku dhimato baad ka cabsanaysaa ooda wadadii garanayni wamaa ilaa daalika taasoo kale baa ka mida barigoo kale baxrigoo kale markaad tidhaahdo qofku uu ka faqaayo dulumaadkeeda shidadeeda kharqi baa ka mid ah in badii aad maaragtay yani ku halaagsanta dhexdeeda waxaa ka mida inay dabayn caasifaad ugu kacdo badda dhexdeeda oo doontii iyo markabkii aasaarneed uu kula qallidmo uu kula dabadabdoomo taas aad ku halaagsanta weye marka hadda culammadu waxay leeyihiin yani isticiirat dulmatu lishidda waxaa loo soo caariyeystay caariye ahaan loo soo qaatay adulma shidada darteeda loogu soo qaatay waxay leeyiin limaada limushaarakatihimaa fi lhawli shidada iyo mugdiga labadaba hawl baa ku jira shidada lafteeda waa hawl iyo dhibaata mugdiguna hawl baa ku jira marka saasaa dulmadii iyo mugdiga loogu soo caariyo qaatay la yidhahda walidaalika waxaa la yidhaahdaa maalin markuu qofku maalin aad u dhib badan markuu soo maro yowm shidda markuu soo maro waxaa la yidhahdaa yani haada yowm mublimaa la odhan waa maalin mugdiyo wey man yani maalin mugdiyo wey waa maalin aada u dhib badan laakiin mugdi ma jiro qoraxdiiba halkaa taagan laakiin shidadeeda markay aada u tiro badato saa la yidhaahdaa waa yawmun mublim waxay kaloo yidhahdaan yawmun duu kawaafi waa maalin xidigada yani mugdi aho xidigo xidhiir camal ah oo maaragta xidigihii ay soo baxeen oo kaleeto wey marka markii yani ayaa shidada ay qofkii ka badato saasoo kalebaa loo isticmaalaa wey marka dulumaat lbari walbaxri waxaa loo jeedaa shidooyinka iyo dhibaatooyinka lagala kulmo bariga iyo baddaba lagala kulmo weeye tadcuunahu tadarucan wakufya julladan waa julla xaaliya weye tadcuunahu yani maaragtay yani idinkoo ah tadcuunahu kuwa barya iyo allah subxaana watacaala damiirka allah aan u celinin tadcuunahu mankaas aad baryaysaan mankii hore loo soo sheegay man yunajiikum aan u celinin tadcuunahu axadkaas aada baryaysaan tadarucan si qarsoodiya aada u baryaysaan yani xaala qowmikum mutadariciin idinkoo mutadariciina aada baryaysaan atadaruc almuraadu bitadaruci hunaa waxaa loo jeedaa atadaruc ducaau ljahri wtadallulu ila allahi subxaana watacaala ducaau ljahri watadallulu ila allahi subxaana watacaala qofku markuu hadalka kor qaado oo ilaahayna isku duleeyo oo isku khuduuciyo oo maaragtay dhibaatada u sheeganayo kaasaa hadda loo jeedaa tadaruca kaasaa la yidhahda wa khufyatan si qarsoodina aada rabbi u baryaysan subxaana watacaala yacni tadcuunahu siraa si sir aada u baryaysan marka macnaheedu waxa weeye tadcuunahu tadarucan wa khufyatanta waxaa loo jeedaa yacni allah baad u khaalis yeelaysaan baryadaad u baraxtiraysaan keligii asnaamtiinii iyo aalihadii ilaahay ka soo hartay oo markaas nabadda iyo barwaaqada iyo barigiina iyo guryihiina aad joogteen aada baryi jirteen halkaasaad tegaysaan waad daadinaysaan allah keliya baad baryaysaa maalintaas wey tadcuunakum tadarucan waqufiyatan qaa'iliina idinkoo oranayo lain anjaanaa hadduu na badbaadiyo allah subxaanahu watacaala min haadihi musiibadan iyo shidadan naxaysatayn hadduu rabbi naga badbaadiyo lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa oon ahaanayna min ashaakiriin kuwa shukriyo oo rabbigooda qalbiga nicmadiisa ictiraafo qalbiga ka ictiraafo afka ka ictiraafo ficilka ka ictiraafo ayaan ka mid noqonayna sidaasaas maaragtay ayay odhanayaan markaasaa sidaa odhanaysa kaasuu allah yidhi yani waa kuna marka la yidhi jawaabtu baa marka nabiga bixi la leeyahay calayhi salaatu wasalam su-aalka markaa weydiiso jawaabtana adiga dii qul waxaa tiraa nebi maxamadow allaahu allah baa yunajiikum idin korinayo idin badbaadinayo allah subxaanau watacaala ayaa idin badbaadinayo cid kale oo idin badbaadin kartaahi lama arko weya minhaa shidadan iyo dulmadan iyo shaqaa'idkan allah baa idinka badbaadini marka yani yunajiikum marka la akriyo qul illaahu yunajiikum waa qira'at alkuufiyiina la yidhaahdaa yani caasim iyo xamde iyo kifaa'i ayaa akriyaan yunajiikum ay akrinayaan quraada intooda kaleeto bitafsiish bay akriyaan qul illaahu yunjiikum ay akrinayaan weli qul waxaa tira allah baa yunjiikum idin badbaadinayo minha shidooyinka idinka badbaadinayo wa min kulli karbin korba labada qira'ada waa laba ismacno un weeyaan haddaa yunajiikum tira yunjiikum waa macno waaxid weeyaan marka shidooyinka iyo dulumaadkaas buu idinka badbaadiyaa dulmatulbari walbaxri idinka badbaadinaya wa min kulli karbin kurbad kasta kulligeedna wuu idinka badbaadin shido kasta dhibaato kasta iyo murug kasta kulligeedna wuu idinka badbaadinaya marka alkarbu maxaa loo jeedaa waa aayat alhamni alladii yakhud nafs bay dhahay aayat alhamni alladii yakhud nafs hamniga hushiisa yani waxaa lahaha murugta naftada ay la tagto ayaa loo jeeda walidaalika waxaa leedahay haadaa rajulu makruuhu haadaa rajulun makruuh waa nin kurbaysan weeye kani kurbaa haysadaad odhan waa shidaysan yahay dhibaata haysata weeye marka allah baa idin badbaadin min kulli karbin buu idinka badbaadiyo wa min kulli karbin buu idinka badbaadiyo uma intaa dabadeed tushrikuuna antum idinka tushrikuuna ay tushrikuuna billahi subxaanahu watacaala hayrahu sadan isaga ahayn ayaad la wadaajinaysaan miman laa yamliku dura wala nafca qof aan dur iyo nafci min axad aan minjin karayn baad rabbigiina la baryaysaan ood u qaysanaysaan marka dhibaato idinku dhacdo aada aadaysaan ad caabudaysaan wey marka mushrikiinku waxay ahaan jireen sida aan horaydu u soo marnay markii shadaa'idka badda ama oo ku qabsada iyo bariga haalifadooda halkaasay dhigan jireen allah keliya bay baryi jireen markaas ay ikhlaas u samayn jireen fi suurat isra ayaan ku arki doona allah odhanayo waidaa masakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah falama najaakum ila lbari acradtum wakaana linsaanu kafuura saasuu rabbi leeyahy allah markii dhibaato badda idinku taabato dalla man tadcuuna ila iyaah wax alla waxaad baryi jirteen waad ka tegaysaan waad halmaamaysaan waad ka tegaysaan waa dhumaya allah baa idiin soo harayo weya falamaa najaakum ila albari markuu rabbi idin badbaadiyena acradtum shirkigiinaad ku jeesataan allah waa ka jeesataan laanna sababtu waa maxay kaana insaanu kafuura waa mid gaalnimo badan bani aadamku mid gaalnimo badan fi suurati yunusin aayadahaas oo kale ayaan ku arki doonaa haddii ilaahay yidhaahdo allah odhanayo huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihi biriixin ayiba wafarixuu biha جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مرخاطي الله كلية بريان أيضا أرمي لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين حداد ربي ولقب الدادي سمد الناس أفكر سقط بشكرية مؤمنين أيام كان المقال الناوي هذا الكاس أرمي مركا شاكر أنجلي marka macnaheedu waxa weeye maadaama allah subxaana watacaala keligii markay sijada idinku dhacda aada barisaan markaad amniga iyo barwaaqada iyo ku jirtaan allaha keliya baryo oo caabudo hal shirki hala sameeynin qul waxaa tira nabiy llaahi maxamedow huwa allah alqaadiru allihii kara weeye awood wuxuu u leeyahay calaa an yabxaqa inuu diro calaykum dushiina inuu ku soo diro cadaaban cadaab inuu ku soo diro ayuu rabbi awood u leeyahay min fawqikum dushiina uu idinkaga keeno korna uu idinkaga keeno cadaab allah nuu awooda aw amase min taxti arjulikum hooskiinna inuu ka soo saaro lugihiinna hoostooda inuu cadaab idinkaga soo bixiyana allah nuu awoodaa weeyaan aw amase yalbisakum ou idinka yeelo ay yajcalakum idinka uu idinka yeelo shiica kooxo oo iskhilaafsan qaarkood qaarka kale maaragtay mutaxajibiina axzaab mutafariqa ah ahwaa iyo hawooyin iyo bidac ahlu bidac oo idinka yeelo oo kolkaa wayudiika ou dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin yani ou dhadhansiiyo ba'sa bacdin qaarka kale dhibkooda iyo ba'sigooda iyo dagaalkooda ou dhadhansiiyo idinka aad kulaysa markaad firaq iyo axzaab u kala baxda kooxa kooxa aad noqotaan markaas kaasin qaarka kale ou laayo oo isbaabi'isaan fandur fiiri nabiyullaahi maxamedow kayfa sideeda nusarifu aayaati aayadaha aan u gedgejinnaa bimacnaa nubayinuha wa nuwadixuha sidee baan ugu cadaynaayo jiho walbaan uga keennaa lacallahum kunta waxay wada yihiin yafqahuuna inay fahmaan tasriifu alaayaat xikmada ku jirta inay gartaan ayay mudan yihiin weye allah subxaana watacaala inuu koonkaan isaga leeyahay addoommadana ay taxta qahrihi wa qabdatihi subxaanahu watacaala ay ku sugan yihiin addoommada ayuu maaragtay rabbi subxaana watacaala noo sheegay sow doonana uu yeeli karo inuu cadeeb ku soo diri karo oo samada uga soo dejin karo dhulka uga soo bixin karo in ayaga inta arrimahooda la qaldo ayagii firaq iyo axjaab laga dhigo oo ka baxay islaayeen iyadana allah waa awoodaa subxaana watacaala marka intaasba rabbi waa awoodaa rabbigiina kaaliqaa ka dambeeya oo keliya asagana abuud ka dhigtaa loo jeeda qul waxaa tiraa nabi maxamedu huwa allah alqaadiru allihii kara weeye calaa an yabcata inuu soo bixiyo uu soo saaro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu soo diro min fawqikum dushiina uu ku soo diro samada uu idinkaga keeno aw amase min taxti arjulikum yani lugihiina hoostooda uu ka soo dira rabbi waa awoodaa subxaana watacaala weye marka cadaabka min fawqihim laga soo dirayo min jihati fawqi ka imaanayo waxa weeye in samada sidii ummadihii hore sayxada iyo qaylada lagu qayliyo kor uga imaan jirtay inuu uga keeno inuu sidii ummadihii hore qowmuluud loo halaagay oo kale xijaara iyo dhagxan inuu samada uga soo daadiyo allah subxaana watacaala waa awooda inuu saaxiqa iyo hanqar iyo qaylo oo ku dilo saas maaragta dhulkaas yani waxau jeeda samada looga soo qayliya wuu awoodaa dabayl inuu samada uga soo diro sidii qowmacaad iyo wixii lamidka halaagtay oo kale allah dabayl ku baabi'iyo wuu awoodaa allah subxaana watacaala sidii qowmu nuux oo kale in tuufaan samada looga soo diro roobka uu kala guxi waayo lagu halaago iyadana wuu awoodaa rabbi subxaana watacaala sidoo kaleeto min taxti arjulihim inuu rabbi maaragtay cadaab uga soo diro rabbi waa awooda oo dhulka lala jaro dadki xogka lagu sameeyo dhulka lala gooyo zilzaal lagu sameeyo oo dhulka lala jilgilo qarab iyo maaragtay biyo lagu lagu maasheeyo lagu baabi'iyo iyo wixii lamid ah rabbi subxaana watacaala waa uu awoodaa weeye marka qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum min fawq cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum allah waa awoodaa culamada qaar kale waxay ku fasiraan waxay leeyihiin sida masala cabdillahi bn cabbaas iyo mujaahid oo kale markuu fasirayo calaa an yabcata calaykum allah qul waxaa tiraa huwa allah alqaadiru allihii kara weeye calaa an yabcata inuu diro calaykum dushiina cadaadan inuu soo diro min fawqikum samada uu idinkaga keeno yacni kor uu idinkaga keeno waxay leeyihiin yani maaragtay alcadaabu almadcuuqu min jihati lfawqi waxaa loo jeedaa bay leeyihiin alumaraa zalama dadka madaxda aho aalimiinta aho ilaahay uu dadka ku samido macnahaas ku fasira cadaabkii dushiina laga keeno oo nin jaa-ira oo aalim ah lagugu samido oo isbaabi'iyo wa min taxti arjulikumna yani waxay leeyihiin waman asfala minkum yani dadka safalada layihaahdee hooseeyo ama liito yani cadiidu suuq oo kaleeto addoommada kuwooda xunxunka layna ku jiro laydinku saldhigo macnahaasna ay ku fasiraan wey laakiin macnaha horeeso ayaa caama in sidiisa shaqan u deyno wey aw yalfisakum aw yalfisakum shiyaca yalfisakum yakhlifakum baa loo jeeda yakhlifakum inuu idin qato min alinsibaaq baa loo sheegay leeyihi sida imaam bukhaari fi saxiixa uu ku warinayo wuxuu leeyahy yalfisakum yaxlifakum saasuu leeyahy min alinsibaafi markaasuu leeyahay yalbasuu yaxlifuu wuu ku fasiray yalbasuu yakhlifuu gacasaasuu shiyacan firaqan buu ku fasiraya wey markaasuu xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi ayuu warinayaa imaamu albukhaari oo ah aayaddaa markii ay soo degtay oo allah maaragtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum markay soo degtay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acuudu biwajhika buri cadaabkaa samada idinkaga soo diraya ilaahayo wejidaagantan aan ka magan galay markaasa ow min taxti arjulikum markay aayaddaas uu marayana acuudu biwajhika buu yidhi ilaaha wejigaagaan magan gelayo dhulka inaad cadaab nooga soo khasri nagu samayso aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin markii aayaddaas qaybtaa dambe ay timidna wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haada axwaru aw haada ayfar labada macnaba waa ridaa tanaa fudud waa mid sahlan oo fudud kuwa marka loo eego way ka sahlan tahay wy marka ow yalbisakum shiyacan yani ow yalbisakum ow idin khaldo culamada way ku fasiraan ow yalbisakum shiyacan yani yalbisakum markii yidhaahdo min laqata almra ida khalatahu wey sida macnaha hadda ad soo barno kale inuu arrinkiina khaldo oo firaq iyo axzaab iyo maaragtay ahlujidac oo idinka dhigo markii ahlujidac aad noqotaano wadooyin badan aad kala qaadataana wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin kaasaas in macnahaas la yidhaahdo waxaa la akriyaayo kale ow yuljisakumna waa la akriyaa ow yuljisakum ya-da la godo qiraacadaas markii la akriyana oo maaragtay yuljisakum bidami bidami bidami yaai la akriya yuljisakum la yidhaahdo يعني يجعل ذلك لباسا لكم ومعنيه بالنقل أو يلبسكم أو لباس إذن تجدده هي معرض شيء فرق إذن تجدده ويكفى سراه مركب معناها وحول أو يلبسكم شيعا أو يجعلكم شيعا انت أرمي في نخل بس لبس سمايه أو إذن كيابه شيعا أي فرقا وأحزابا إذن كذبه معناها أي علماء الأبليين جمال الدين القاسمي أو قال وحوليا أن يخلقكم فرقا خلق اضطرار فيجعلكم متحجبين مختلفين في القتال معناها تكتب السلام يعني وحوليا إنه فرقوين لنكذبه sida masalan yani wax la isdhex geliyey laisku khalday oo kale markaasna fayajcalakum mutaxajibiin qolo marka qolo walbaba ra'yigeeda mid xisbi u noqoto oo idinka dhigo iskhilaafsan marka aad dagaalantaan alimaam albagawi markuu fasiray wuxuu leeyahay yakhlifakum firaca firaqa wayabubta fiikum alahwaa almukhtalifa yani isoo firqooyin idinka dhigo oo markaas bidac bidcooyin fara badan uu dhexdiina yeelo ayaa maaragtay ayuu awoodaa buu leeyahay shawkaani oo kale markuu fasiray wuxuu leeyahay يعني يجعلكم مختلف الأهواء مختلف النحل متفرق الآراء إنه يتكيله يعني الضب حوله لإختلافان تاي يعني مبادئ ذوله نحل كوحا يكدي بالسان إختلافان تاي آراء ذوله إختلافان تاي هو يتكيله ابن كثير وصل مركو كثيرا يتكلم كليا يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين يعني inuu idinka dhigo dad maarata isku khaldan oo kooxa kooxa ah oo firqooyin iskhilaafsan inuu idinka yihi ila mogtahay meeshaan dama waydiiqa bacdakum ba'sa bacdi waxay imaani aw yarbisakum shiican markii firaq firaq loo kala baxo oo ummaddii ay kaydsanto oo muslimiintu kooxa ay noqdaan firqooyin iskhilaafsan ay noqdaan qolo walbaba ayada inay cala xaq tahay kii kasoo hartayna calalbaatil ay ku sugan tahay markay wada aamineen markaa kabacdiba khilaafku imaanaya markaasu dilka imaanaya iyo gacanka hadalka markaasu ku xigsanaya wy marka arrintaas waxa weeye muslimiintu inay dhexdeeda islayso أو يلبسكم أو إذن كيير فرقا شيعا كوحا أو إذن كدبوا أو سكير سمتان مركي حقا لغتبه وطريق المستقيم كإجازني كنت أكبسوا أيوه قاتل بو قبسنا قاتل مركي لقبسنا قاتل كفرق بطوليه شعفر بدن إليه كيف يفر عمر قالوا قالوا كلي في تكفير قالوا قالوا كلي في تكفير وهكذا كان في عمر ليس هذه مركز تسوين مركز لم نقلها الله تعالى ويذيق بعضكم قاشين أو بالدنسية بأس بعض قاك فلا أو بالدنسية قاك فلا بأس دوري بلا توري أو بالدنسية مركز توري ولذلك حديث الإمام مسلم في صحيحه وقوة لنا إمام أحمد بن أورنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيها سألت ربي ثلاثة الله الحمد ويجيسك سبح الرموت أيام ويجيسك سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيه وألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيه الله الحمد ويجيسين أمتي إذا يعني ديغ سكوها لأجل سلطان سكوها لأجل فإذا أقبل الرب وإسيبه وسألته ألا يهلك أمتي في السنة inuusan ummaddeeda dhammaanteed abaar ku baabi'ininna oo maaragtay gaajo aysan u dhammaaninna waan weydiistay facsaaniiha wuu siiyey allahu ayga aqbalay wey wasa'altuhu an laa yajcala ba'sahum baynahum waxaan kaloo weydiistay inuusan rabbi ayaga dhexdooda ba'sigooda usan yeelin ayaga aynan islaynin ummaddeeda famanacanii qabu allah waa ii diiday marka allah wuu diiday يعني جعلت لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام سلاح تفسد بأمة محمد سليميسا مثل أهواء والفرق وحضر إلينا كان في الإصباب بإيام ووحي له إنه ماركي وكبري الله نؤمري مليلا محمد عجيس وجيدوا يجرر من الوليد يجيدوا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ومضمرك اختلافته وحقي لو بصوا تلقى لي كلا إحلام oo ay kooxad fiican markayba xaqa ka leexdaan firqay noqdaan firq markay noqdaanna waa islaayaan xaqiiqat alamr waa sidaas weeyaan laakiin intay dadka xaqa wada haystaan waa walaalo weyn waa ixwo weyn ismana jiro waa taas weeyaan انظر في نبي الله محمد كيف تديبا نصرف الآيات آياتها أن أعطينا آيات أن أعطينا لقوم قد أن أعطينا قوم قد يفقهون فهم oo ka taliya xujadka iyo maarata aayaadka iyo baraaciinta garanayo ama yafqahuuna garanayo yani maadaa khuliquu liajlihi waxa loo abuuro isaga dartii garanayo dadkaas ayaa maarata inay fahmeen daraaddeed baan maarata aayaadka ugu gedgejinaabu rabbi leeyahay انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لقوم يفقهون بها مليك سبق اللسان انظر فير نبي الله محمد كيف كذابا نصرف الآيات آياتها أنو عدينا أو ضدك آيات أنو قدجين هد جهة نوحينا محان آيات نسجينينا وعدينينا لعلهم ضدك وحي مدينهم يفقهون إن إجرسان حكم الله وأبوري أما حجة إلهي إبراهيم في إن إجرسان ذركي أي المارة آيات ربه وعدينينا وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكل النبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب وحدينيه به أي بالقرآن قرآنك وحدينيه قومك عليك فتكا دعية دينيه وقريش دوشي دوليه نبي الله محمد قوم كيسي وقريش وي أيلي أحايين مكذبين كنبي الله محمد بيكو أبهر أيلي أحايين وهو والحال هو قرآن كينا الحق أو من طبيعه وصادقه حق أو كهب لي وحق حق كهب لي أولي أيضا قرآن أو حق يهي فيقول قال القرآن في بيني قل مركو حق نبي الله محمد لست عليكم لست معي بوكيل من حافظه إلى ليو عليكم بشي من إلى لنا يمنعي هل حافظ يمنعي لكل نبأ يعني وقت كل هنا وحوليه مستقر يعني مكان سبناشه أما وقت سبناشه أيو ليه هوية لكل نبع مستقر متكسب وقت الكسفاء وقت السؤال شيئا وقت أو سبناده أيو ليه هوية وسوف كل دنبادنا تعلمون أولان دون الآن عاقبة أمركم عرفتين وحا يكون دنبادنا أولان دون الآن marka halkan yani inay yihiin quraysh inay ahaayeen dadka ugu horreeyo nabiyullaahi moxamed qur-aanka ku diiday oo sixir ku sheegay oo kahaano ku sheegay oo shicir iyo gabay ku sheegay ayagay ahaayeen ayadoo qur-aankuna shay xaqa oo xaq alle ka soo degay uu yahay oo saas weeyaan marka allah wuxuu leeyahay qur-aankii xaqa ah ee yani maaragtay in la rumeeyo ay ahayd min xaqihi inay rumeeyaan ay ahayd takdiibbay kala hor yimaadeen wakadaba waxaa beeniyey bihi qur'aankii qawmuka dadkaaga nabi maxamed oo quraysha ayaa beeniyey wahuwa isagoo qur'aankii alxaqu shayga xaqa ahoo saabitko xaq alla ka yimida yani maaragtay laysa waraahu xaqun xaq ka dambeeyaana uunan jirin isagoo sidaasa ayay beeniyeen marka mar hadday sidaa tahay qul waxaad ku tidhaahdaa lastu calaykum biwakiil lastu biwakiilin mid loo kala qaartay oo ilaal ilaaladiina iyo xifdintiina calaykum dushiina loo kala saartay aniga ma ihi ina ma xifdinayo weyaan oo markaa aniga intaan idin xifdiyo acmaashiina ilaaliyo markaasaan idin abaal mariyo wax dhacayo ma aha weya allah saxaafiskiina ah isagaan idin abaal marin aniga iimaan idima siin karo xaquma idin gaarsiinu abaal gudna idima siin karo maaragtay allah baa iskale anigu maaragtay inaan xaqa idin soo gaarsiiyo weyaan likulli nabain mustaqarun yani waxaa loo jeedaa khabar kasta kulligii wakti ou dhaco wax kastoo la sheegaa waa imaanayaan oo xag alla ka yimid wuxuu rabbi sheego mustaqar buu leeyahay likulli nabain waq kasta kulligii annaba waxaa la yidhaahdaa ashay ladii yumbau canhu ashay aladii yumbau canhu yani yuqbaru canhu shayga xaggiisa laga waramo ayaa naba'a loo jeedaa يعني عبد الله بن عباس وكالوحو ليها يعني لكل نبأ حقيقة وقت مستقر كتوجيه يعني كان صبناشو أما وقت صبناشو ليه وصبنان ياوي حقيقو لياوي لكل خبر وقوع وقت الصوضعية ولو بعد حين وحوض أحبك إرادة من دولة أنك وصعاد إرادته وقت برب وصل بلا إيمانه مركب معناها التكذيب كان حد بينتين يعني عقوبتيسي في امتحانك إجازيسي وشيء مستقر السجن والإيمان أما أدين كتوس ليسا أما آخر كتوس ليسا حلمك أيضا ولا تعلمن نبأه بعد حين أيضا تطلب إلا مثلا يعني القرآن كوركي سأكهد لي وأدوان أنت مذكر بعد وصوت قلبا له أي تعلمون أدوان كان يعني وحل يعني الذي كوجو جري حق مدوده iyo xiribkiina baad ogaan doontaa marka wasawfa taclamuuna waxaa la yidhahdaa fiihi tahdiidun wa waciidun akiid yani waxaa ballan iyo tahdiid iyo goosi adag ayaa dhexdiisa ku sugan weye وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا رأيت هداد أردت النبي الله محمد الذين كونوا يخوضون تحجلي أما تبالغي في آياتنا aayaadkeena dhexdooda yani istihzaa iyo takdiib beenin iyo kujeerjees ku dhex dabaalanayaan haddii aada aragteed la kulantaa fa acrid canhum kaga jeeso faraha ka tag xataa yaquudu ka tag yani majliskooda ka tag wey hala fariisan xataa yaquudu intay ka guda galaan fii xadiisin war oo gayrihi qur-aanka aayaadka يعني معرفة التكذيب كي يوحل مدك معرفة غير كي هو نرحين لا أي كلام لا وكان أو بينين القرآن كا أي كل إحلام أو وصل أي كلام مرنا هلا طريقا وإما ينسينك الشيطان شيطان هدوك حلمان سيو oo adiga halmaansan aad la fariisato weeyaan ayagoo aayaadka ilaahay yani maaragtay baatilkii iyo ku dhex jiro oo dhex dabaalanayo hadduu shaydaanku halmaanto sidaa ula fariisato markaad yani sidaas hadday dhacdo falaa taqcud ha fariisanin bacda dikraa ay bacda tadakuri xusuusatada dabadeed markaa xusuusato dabadeed ha la fariisanin maca alqawmi alaalimiin dadka daalimiinta oo naftooda dhulmiyey baatilka ay la yimaadeen ku dhulmiyey la jirankooda ha fariisanine ka istaag markaas waa xusuusata weeya مرقى القود المراد بالقود وحلوجه لهذا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالله إليه خوض وحلوجه له التكلم بما يخالف الحق وفي الحق خلافنا وقد تكون حضلي waxaa wey xaqa khilaafsan qofku markuu ku hadlayo oo masalan bidac buu suuraynayaa shirki buu qurxinayaa bidcooyin buu samaynayaa munkaraad buu la jexrayaa ama dadka ugu yeeraya wuxuu bidcadii buu dadka ugu yeerayaa munkarkii iyo macaasidi buu dadka ugu yeerayaa iyo wixii lamid ah weeyaan wuu ammaanaya dadkii oo bidcada samaynayey dadkii munkaraadka iyo macaasida la imaanayey ayuu nafsi u samaynaya نوعات وكلا مركات أركبوا الله ليلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياته يعني وحق الله وصف القرآن كل وجهة بيسوه وتكذيبك بينك استجزاء وهذا وصور الجلية آيات إلهي بتجهز جهزتي يعني واد بينتي نارك إصابات الفاتح أمانتي شرك بعد أمانتي بيد على وناس الشيخ أهل بيدعات أمانتي يوشي الذي بطلب وصور الجلية وياه markaasuu rabbi leeya idaa ra'ayta haddaad aragto alladiina kuwii yahuuduuna dhex gelayo dabaalanayo fii aayaatinaa aayadaheena dhexdooda markaad aragto fa acrid canhu ka jeesto iskaga fog weeyaan yani faraha ka qaado iskaga fog baa loo jeeda fa acrid canhu xataa yaquuduu fii xadiisin gayri ilaa ay ka galaan xataa yaquuduu intay ka dhex dabaashaan fii xadiisin war oo gayrihi midkaan aan ahayn yani midkaan midaan ahayn ilaa ay ka galaan فرع كفار ذلك هل كان مرك آياتها يعني كيفية الخوض كيفية, كيفية خوضه في آيات الله الله مغنى الشيء ثم مغنى الشيء حكمك مجالسة الحديثة لفر يسوه هذا أقبض آيات الله تجهز في أهل المعاصي يعني ضد أهل المعاصية مركا لفر يسوه معتده المتلبسين كوة أما كوة قبل مركا كل حجر سوه حكمka oo qofka ku dhex jira leeyahayna ayadana aynan tilmaamin oo allah subxaana watacaala nooma sheegin laakiin fii suurati nisaaba kusoo nacnay oon hore uga soo hadalnay allahu odhanayo yani xugum marka hore kayfiyatu qawlihim yani inay tahay alistiizaau waalkufru biaayaat illah inay tahay maaragtay qawlku waxaa lagu sheegaya alqawlu fi aayaat illah waa ku gaaloobidda aayadaha lagu gaaloobo jeesjeesida lagu jeesjeeso la fariisiga oo dadka la fariistaa dadkaas ayaa ilaahay ku ciyaarayana ama beeninayana dadka la fariista xukunkoodu ayagay la midnaqonayn xagga ismiga kala mid noqonayn في سورة النساء kusoo marnay الله أرمي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الخوف في آيات الله والكفر بها والاستهزاء بها وقالوا لد آيات وقالوا وجزيته وجزيته فلا تقعدوا معهم الله صلى حتى يقولوا في حديث غيره حكم كما تنحون قرية إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إنكم إذا مثلهم قفمة مع الله تدحجر هذا الله قريته bidcadii isagoo walaaqadayo asraalla ka noqoto dhex fadhido macaasidu ku dhex jira jinuu cabay maarta samaynaya khamruu cabaya maarata qatl buu samaynaya jin oo naf ilaahay xarnimo uu goynaya uu dilaya wixii lamida munkaraad ah oo dhan loo jeeda haddaad ag fadhiisato asfadhiisigaas oodan munkarkaana ka reedin wuxuu noqonaa ribow tilmaamaya inaad ka raadi tahay buu tilmaamaya waa inaad marka munkarkaas ka reebtaa hadduu ka hadi waayana waa inaad ka kacdo oo iskaga tagta rajliskiisa aada la fariisanin haddaad la fariisato aanadna ka reerin inakum idan mitlahum ayaa soo gelaysaa wey waa la mid tihiin xagga dembigaad iskala mid noqonaysa waimaa yunsiyanaka shaytaan shaydaan hadduu ku halmaamsiiyo oo intaad yani maaragtay la fariisigii shaydaan wuxuu ku halmaamsiiyey an taqiima canhum inaad ka istaagta buu shaydaanka ku halmaamsiiyey فلا تقعد هلا فريسني فلا تقعد كفريسني بعد الذكرى حسوس الصدى الزبدين مع القوم الظالمين فك ظالمين فلجل كودا مرها فريسني بالي فك نفسه لكل المية الاستهزاء بآيات الله والكفر بها آيات الله لقد قالوا ولقد جهزوا ذاتك يعني نفسه لكل المية مركات حسوس الصدى حسوس الصدى هلا فريسني marka sidaa darteed haddii aad la fariisato adoo halmaansan xukunkaas midna lama lama mid noqon maysid inaku ila mitlahum xagga dembiga kala mid noqon maysid laanna qofka naasiga looma qabto waxaad halmaansantaa laguu qaban maayo waxaad halmaanto laguma qaban laakiin markaad khushuusato dabadeed haddaad sii fadhiisato waxay tusinaya inaad maarata ka raadi tahay wamaa cala aladiina yattaquuna min xisaabihim shay yani dadka inaan waxba loo qabanaynin oo qofka naasiga aan loo qabanaynina xadiis ibnu maaja oo warinaya can ibni cabbaas radi allahu canhuma canhuma ayaa ka mid oo nabigeenna uu leeyahay ina allaha wadaca can ummati alkhata'a walnisyaana wama sukrihu calayh allah umadaydu uu ka dejiye dembi uma yeelin khata'a wix jab kaga dhaco ama nisyaan kaga dhaco oy halmaamaan ama waxa lagu khasbaa qasabka loogu sameeyo naftooda ay ku furanayaan allah u qaban maayo weya wamaa cala aladiina dadkii dushoodii ma aha yattaquuna dhowrsanayo oo iska ilaalinayo alkhawfi fii aayaat illah ama aljuluusu maca haaulaai almustahzi'iina alkaadibiin dadkaas mustahzi'iinta aayaadka u jeesjeesaya dadka lafadhigooda iska ilaaliyaani wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma aha yattaquuna dhowrsanayo oo isilaalinayo iska ilaalinayo inay istizaa sameeyaan ama maaragtay dadkii maxaa la yidhaha istizaa sameynayay la fariisigooda iska ilaaliyo yani yattaquuna min mujaalasati haaulaai kuwa inay la fariistaan iska ilaaliyo dushooda ma aha min xisaabihim kuwan xumida samaynaya istizaa iyo jeerjeerka samaynaya xisaabtooda oo jasafooda abaalmarintooda min shayin waxba dushooda ma ahaw shayna dushooda ma saarna hadday iska ilaaliyaan dadka macaasida ku dhex jira inay la fariistaan ay iska ilaaliyaan oy ka dheeraadaan oysan iskala qayb gelin kuwaas bay ku egtahay ismigii dembiga dadkaasu ku egyahay wy walaakin dikraa walaakiinse dikraa ay calayhim dushooda waxaa ah dikraa waano ayaa dushooda ah wy dikraa waanin oo dadkii la waaniyo ayaa dushooda u horsaaran haddaa u tagto adiga majliskoodaa ka qaybgeli laakiin wacdi oo wax u sheeg markii la waaniyey lacallahum dadkaas mustaaji'iinta ah oo aayaadka ilaahay beeninaya waxay leeyihiin yattaquuna inay dhowrsadaan oo istijaa ay ka istaagaan markii la wacdiyo marka halkan waxaa laga hadlaya aayadani dadkii la yidhi laa tajmi yani maarka falaa taqcud bacda dikraa maca alqawmi albaalimiin dadkaas haddii aad marka ayagii dadkii macaasida ku dhex jiray ama shirkiga ku dhex jiray majliskoodii aad ka ilaalisoodan ka qaybgelin waxaad ugu tagtaani keliya ou noqdo waanin oo dadkaa aad waaniso munkarkaan aad u sheegto macsulaan aad u sheegto shirkiga bidacdaan aad u sheegto ood uga digtood yani maarata alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar aad ugu tagtaay taas waxaa laleeyahay utagitaankaas wax dushaada saaran adiga ma jiro xisaabtooda ayaga u gooniso rabbi xisaabinaya wy wamaa cala aladiina dadkii dushooda ma aha yattaquuna iska ilaalinaya can mujaalasati haaulaai kuwaas aladiina yakhuduuna fii aayaati illah la fariisigooda ay la fariistaan iska ilaaliyaay yani dushooda min xisaabihim xisaabtooda kuwan ciqaabka la ciqaabayaay fii shayin waxba dembigooda yani wax dushooda shay ka saaranama arkay dembigooda waxba kuma laha kuwaa sameeyey unbuu ku gooniya walaakin dikraa walaakin dikraa yani walaakin dikraada waxay leeyihiin icraab ahaan maarata waa fii mawdici rafci lijoogtaa mubtada oo sababkiisa go-an yaho man ka dhigayn walaakin walaakinse dikraa calayhim dushooda waxaa ah dikraa waaninba waanaba ah waanin yani tadkiir ba aho dadkaas inay u sheegaan oy wacdiyaan oy ka zajriyaan taasaa dushooda saaran weya lacallahu marka waxay mudan yihiin markii la waaniyo kuwii macaasida iyo munkaraadka samaynayay yattaquuna inay rabbigooda ka baqaan oo wixii markii la wacdiyo dabaday ay ka haraag xumaanta ay samaynayeen ay mudan yihiin